asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenna murtida maanta ee haddii rabbi idmahayo aynu badanaaba halkan ku wadaagno teenan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa mid ka mid a sheekooyinkeennii caadiga ahaa ama caalamiga ahaa ama carada ahaa ee dhulka iyo deegaanka iyo afka soomaaliyeed intaba wax ka ahaa dhegeystayaal saaad u ogtihiinba waayihii hore soomaalida waayeelku murti ayuu ku qawli jiray dadka da'yartiina murtida iyadaa waa ay ka dhuuxi jireen ama way ka dhadhansan jireen ama way ka reebi jireen way ka dhexli jireen waayahan dambe waxaad moodaa in habkii murtida loo kala dhexli jiray ama loo kala qaadan jiray ama loo kala ergisan jiray ama loo kala maaragtay gudbin jiray ama loo kala hidaysan jiray yaad moodaa in uu daaqadda ka baxay oo habkaa isaga ihi uu sii gurahayo oo uu noqday hab sii wiswisleh ama hab sii dhammaanhaya oo maaragtay malagii galay oo aan wax naflaba ayna u hadhin ayuu u egyahay waa habkii caadiga ahaa ee murtida soomaalidu ay isugu gudbin jirtay waayo maanta haddaad dhallinyarada ama wiilasha dhallinyarada ama kurada yararka aad maanta o dhan u mahmaahayso dhayroof ay mahmaahdaa ku qabtaan ma lahan ama kaatuun ama telefoon bay ku mashquulsan yihiin amaba maba yaqaanaanba erayada afka hooye iyo wixii uu ka hadlahayey iyo tilmaantii iyo qiyaastii intaba ma fahmahayaan sidaa darteed dhibaatooyin fara badan ayaa ka jira waalidku xitaa ilmahan maanta carruurtan bilooniga ciyaaraysaad arkaysa ordaysa waalidiintu intay soo qabtaan bay dhihi jireen kaala waryaa midkii aabihii ama adeerkii ama abtiga halkan soo fadhiis halkanaa la fadhiisan jiri markaasuu iska fadhin jiri oo sheekadaa dhegaysan jiri mid baa marka wiilkiisii isagoo ordaayo xagga u dhaafay isagoo ordaayo xagga u dhaafay isagoo ordaayo xagga u dhaafay saddex jeer markuu midba dhinac u dhaafay war kaala kaala waryaa muxuu yidhi aab kaala ii nasu yidhi wuu soo fadhiisiyey markuu soo fadhiisiyaa wiilkii yaraayo wuxuu yidhi aab maxaad ii fadhiisisay soo nasaa la yidhi moogtahay nasiinadiiba dee dhadhanba kuma u hayo aab maxaad ii fadhiisisuu yidhi markaasaa aabihii intan u sheegay wuxuu yidhi aabbo ii naso cidlaad ku noogtae xaggeed u naarinaysaa halkaa iyadaa waxaad moodaa wiilkaa yaree aabbihii nasinhaya ee uu lahaa ii naso weliba meel cidla ah ayaad ku daashay meeshaad ku ordaysana garan waaye bal iska naso uu lahaa waxaad moodaa dadka soomaaliyeed ee dhallinyarada soomaaliyeed oo dhan halkaa inay maanta wada marahayaan tahriib baa loo naadhinhayaa loo yaacahayaa haddii ilaahay idmahay qabyaalad baa loo naadhinhayaa haddii ilaahay idmahay banooni baa loo naadhinhayaa haddii ilaahay idmahayo heese ameerikaan iyo hindi baa loo naadhinhayaa haddii eebidma waxaa ay ku daaleen oo dhanna waa wax cidleeh wax maaragtay calaf ama wanaag ama karaamo ama sharaf u leh ma ahan marka waxaad moodaa dhallinyarada haddii qabyaalada tahay iyo hadday maamul xumada tahay iyo hadday musuq maasuqa tahay iyo hadday wax maqal la-aanta tahay iyo hadday cilmi yaraanta tahay intaba dadkii dhihi lahaa aabo cidlaad ku noogtay aabo iinaso cidlaad ku noogtay xageed u naarinaysaa dadkii dhihi lahaayo iyaga laftoodu dad durduro ku jira inay yihiin oo sii ordahaya ayaad moodaa oo dhinaca iyaga ah ayna weli eeginba soomaalidu marka waxaan leenahay soomaaliyaay nasta cidlaad ku noogteene xaggeed u naadhinaysaan baan leenahay bal nasta oo maaragtay dareenka isgeliyo qabyaaladda ka guuro maamul xumada iyo musuq maasuqa ka tago oo dadkan qurunka ee daba ordaysaan iska daayo ajnebigaad ku daynaysaan dhaafo tahriibka naca waxaasoo dhan ayaan leenahay cidlaad ku noogteene naadhinta daayo nasta saas ayaan leenahay mahmaahda maantaan kusoo qaadanayna xubinteenna murtada maanta idamkii eebe waxaa la yidhi wax sugan baa suuq la geeyaa wax sugan baa suuq la geeyaa